bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala baabun ida zaraca اlrajulu fi اlardi bغayri idni saaxibiha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida zaraca اlrajulu ninku haddii uu beero fi اlardi dhulkii uu wax ku beerto biqayri idni saaxibihaa qofkeedii iska lahaa idinkiisa la'aantii ninkii iska lahaa oo aan idmin ayuu dhulkii wax ku beertay yani dhul isaga uusan lahayn ayuu wax ku beeray oo ninkii iska lahayna uusan u idmin xukunku sidee buu noqonayaa qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa qutaybat bnu saciid whuwa abu rajaء albaqlaaniyu qaala xadaanaa shariiku can abi isxaaq can caطaa can raafic bni khadiijin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalih wasalam man zaraca fii ardi qowmin man zaraca qofkii beero fii ardi qowmin qolo dhulkeed qofkii wax ku beerto bigayri idnihim idinkooda la'aantiis iyagoonay u idmin falaysa lahu uma sugnaaninoo ma laha min asarci abuurka shay-un waxba ugagama ahaaninoo kuma laha walahu wuxuu leeyahay nafaqatuhu nafaqadii ka gashay ayb xadiidkan marka waa xadiid saxiix ah oo bukhaari baa xadiidka xasaniyey sida tirmidi uu soo guuriyey imaam axmedna xadiidkan waa saxiix yeelay sidoo kale wuxuuna tilmaamayaa macnihii loo tarjamtay xukunkeedii oo ah ninku dhul uusan lahayn hadduu beer ku beero beertaas abuurkaas waxaa marka beertaasi ama dalagga ah dalaggaas ku yaalla beerta dadka dhulka iskale baa iska leh dalagaas meesha ka baxay waxaa iska leh dadkii dhulka lahaa ayaa iska leh isagana marka nafaqadii ka gashay ninkan dhulka booliyey oo dhul uusan lahayn wax ku beertayna nafaqadii marka beertaas hadda u abuuran wixii qarashkii ka galay ayaa loo celinayaa la siinayaa beertiina waa ka dhaqaaqayaa meesha uga tegayaa ayb xadiidkaa marka sidaa imaam axmed baa u qaatay uu tilmaamaayo oo zaraca in la siinaayo ninka dhulka iska leh nafaqadii iyo qarashkii ka galayna loo celinayo kii waxboobay oo isagu markaa wax booliyeeyey shaaficina isagu waxa uu leeyahay zaraca iyo zaraca waxaa iska leh ninka sidan waa la yeeli karaa waxaa kaloo la yeeli karaa oo ninka dhulka iskale uu yeeli karaa beertaadana ma rabo waxna ku siin maayo iga shafo gur iyadoo marka aan habaysnayn oon kala habaysnayn baa iga siib uu dhihi karaa waana siibayaa midkan xadiid kaloo isagana wuxuu deliishanayaa laysa licaraqin daalimin xaqun ama laysa licirqin daalimin xaqun xidid marka qofkiisu uu dulmi ku yacni samaystay wax xaqa ma laha oo in la siisiibo ayb wuxuu leeyahay marka yani mucalliqan ayb walaa yucaaridu hada alxadiidu qowlahu salى اllahu عalayh waalih wasalam xadiidkan ka hor imaan maayo xadiidkii kale laysa licirqin daalimin xaqun asaalifi ee soo hormaray cinda almusanifi faqad jamaca baynahuma abu cubayd abuu cubayd alqaasim ibnu salaam ayaa jamciyey jamcan xasanan jamac wanaagsan faqaala waxa uu yidhi wainama ikhtalafa xukmu الzarci waالnakli zaraca iyo geedtimireedka xukunkiisu wou iskhilaafay yacnii geedaha geedmiroodka iyo dalagga caadiga xukunkooda kala duwan faqadaa wuxuu xukumay sharciga biqalci الnakli geedaha in la siisiibo ayb walam yaqdi biqalci zarci dalaga balka in la rifana ma aanu xukumin liannahu maxaa yeelay qad yuusalu fi zarci ilaa an tarjica alardu ilaa rabbiha min gayri fasaadin walaa dararin balka waxaa laga yaabaa qofkii dhulka iska lahaa xaqiisii waa gaari karaa muddo gaaban ayuu ku gaari karaa dhib la'aan iyo fasaad la'aan ayb min غayri fasaadin walaa dararin yutlifu bihi zarca ama naam yatlafu bihi zarcu dalagu yacni uu isagoo dalagu aanu ku baabi'in fasaad la'aan iyo dhib la'aan ayaa qofkii dhulka lahaa ardadii ay ugu noqonaysaa dhulkiisii wadalika annahu innamaa yakuunu fi اlardi sanatahu tilka dalagu isagu wuxuu ku yaallaa dhulka sanadkaa unbuu ku oolayaa haddii sanadku dhammaado ee la shafo meeshii waa ka baaba'ayaa laakiin geed miroodku sidaas ma aha ayuu leeyahay walaysa lahu aslun baaqin fi lardi gellayda iyo masagada asal dhulka ku baaqi noqonaya iyada ma leh faida inqadat isanatu sanadku hadduu dhammaado rajacat ilardu dhulkii waa soo noqonaysaa ilaa rabbihaa bay u soo noqonaysaa wa saara lilaakhari kan kalena nafaqatuhu buu yeelanayaa isagana niw nafaqadaadii how waxaan qarashkan kaa gala iska bax waa la yeeli karaa fa kaana haada adnaa ila arashaadi min qaطci الzarci baqlan isagoo zarcii aan dhammaystirmin in la sii siibo waxaa ka roon marka midaan sharcigu zaraca ku xukumay oo yani xadiidkan uu leeyahay nafaqadii ha loo celiyo dalagiina saha looga qaato ayb wallaahu laa yuxibu اlfasaad walayse naqlu kadalika geedtimireedku sidaas ma ahan laakiin geedtimireedka iyo liinta iyo cambaha iyo iyagu sidaas ma ahan maa jiriddi baa mar walba meesha ku taalla miro u dhalaysa maa lianna aslahu mukhalladun fi اlardi asalkiisa dhulkuu ku jiraa ayb laa yuusalu ilaa raddi اlardi ilaa rabbiha biwajhin min alwujuuh haddii la yidhaha geedkan ninkaanaa beeree ha iska lahaada asaga dee ninka weligiis dhulkii ma helaayo sanawaad iyo sanawaad iyo sanawaad ayuu geedka meesha ku tallaalnaanaya geed miroodka ayb marka ninkan dhulkiisu qaab oo ugu soo laabta maba la helaayo haddii la yidhaaha ninkan yaan zarciisii dhulkii dhulkan uu beeray ha iska hayo nafaqadii un hala siiyo ha loo celiyo hadda haddii la yidhaaha waxaa laga yaabaa dhulkii weligii inaanu soo noqonin fasaadna dhulka geedku waa u keenayaan geedka waa la jebinayaa marka la dhaho yani geedkii marka la yidhaahdo si kale ha loo magdhabo waa dhib badan yahay laa yuusalu ilaa raddi اlardi ilaa rabbiha biwajhin min alwujuuh ma lagu gaarayo wain tadaawala muksu الnaqli fiiha ilaa binasciha in la siiba maahanana si kale baaqi ahaanshadaa geedka uu baaqi ahaanaya si kale dhulka loogama baabi'in karo ilaa in geedka la rujiya ma ahan si kale dhulkii baaqi ahaanshadiisa ma looga baabi'in karo falammaa lam yakun hunaaka waqtun yuntadaru geedmiroodkii maadaama waqti la sugtaa ouna lahayn lam yakun lita'khiiri nascihaa wajhun siibiddiisa in dib loo dhigaa wax wejo ay leedahay ma laha falidaalika kaana alxukmu fiiha tacjiila qalcihaa cinda alxukmi xigmada marka waxay keenaysaa geedka siib in la yidhaha ninkaan ninkaan dhulkiisa u bannay ilaa haddii ha siibin la yidhaha geedkan weligiis waa ku oollaa meesha fa haada alfarqu bayna azarci wanaqli kaas waa yidhi wallahu aclam wallaahu aclamu bimaa araada rasuulullahi sal l slam bidalika allah garanayo wixii rasuulku oo arrinkaa kala jeedo ayb ayb ibnulqayimna tahdiibu sunanka xadiidkan wuxuu ku sameeyey tacliiq buu saaray wuxuu yidhi aad u fiican walaysa maca man dacafa alxadiida xujatun xadiidkan qoladii daciifisay kan waa abu dawuud hadda warinaynu hayno waayee ciddii daciifisay wax xujaa ma haysato fa ina ruwaatahu muxtajun bihim fi saxiix ruwaadda xadiidkan warinaysa saxiixa lagu xujaystay wahum ashharu min an yus'ala can tawfiiqihim iqanimadooda in laysweyddiiyana waaba ka caanbaxdayba waqad xasanahu imaamu اlmuxadisiin ayaa xadiidkan xasaniyey abu cabdillaahi albukhaariyu ayaa xasaniyey watirmidiyu bacdahu gadaashiina tirmidi wadakarahu abu daawuudna waa sheegay walam yudacifhu mana daciifinin fahuwa xasanun cindahu abu daawuud agtiisa waa ka xasan xadiidka ila muqadamada yani kitaabkii yaraa risaalatu abi daawuud ilaa ahli makan ku soo marnay inuu yidhi yanii wixii dacfi shadiida uu ku jira bayantuhu wamaa sakatu canhu wixii aan ka aamusana fahuwa saalixun ayb waxtaja bihi اlimaamu axmed wa abu cubayd labadoodana waa xujaysteen xaggiina yani diraayada waqad taqadama shaahiduhu min xadiidi raafic bni khadiijna waa soo hormaray fii qisati اladii zaraca fii ardi duhayr bni raafic duhayr bni raafic dhulkii ou lahaa ninkii beertay faamara الnabiyu sal ا slam nebigu wuxuu amray asxaaba alardi dhulka dadkii lahaa an ya'khuduu azarca beerta inay qaataan abuurka ku yaallo wayarudduu calayhi nafaqatahu qarashkiina ay u celiyaan xadiidkaasna shaahid buu kan u noqonayaa ayb waqaala fiihi liasxaabi اlardi dadkii dhulka lahaa ee asalka hantida dhulkaa lahaana wuxuu ku yidhi khuduu zarcakum beertiinna qaata abuurkiinni fajacalahu zarcan lahum nebiga iyagoo zarac uga dhigay marka dadkii dhulka lahaa ayuu beertii beer uga dhigay khuduu zarcakum ayuu yidhi fajacalahu zarcan lahum li'annahu tawallada wuxuu ka dhashay min manfacati ardihim beertaani waxay ka dhalatay dhulkooda manfacadeedii fatawalladahu fi اlardi dhulkiibaa markaa ayuu ka dhashaday ka tawalludi اljaniini fii baطni ummihi uurjeefku caloosha hooyadii siduu uga soo baxo ayaa beertaanina dadkan dhulkooda ay uga soo dhex baxday walow qasaba rajulun nin hadduu booliyo faxlan rati nin haddii uu rati bililiqaysto qof ka qaado faanzaahu calaa naaqatihi hashiisii marka uu bootiyo ow ramakathu lakaana alwaladu lisaaxibi اlunhaa nin hadduu rati bililiqaysto oo ratigii bililiqada boolida ahaa hal uu markaa abaahiyo ee ilmo ay ka dhashaan hashaas ilmaheeda yaa iskalena hasha unbay raacaysaa ilmuhuna hashay raacayaan duuna saaxibi اlfaxli ninkii biyaha iska lahaa ma qaadanayo liأnnahu inamaa yakuunu xayawaanan min xarfihaa uurjiifku wuxuu xayawaan ku noqday iyada beerteeda beerta caloosha u ah wa maniyu labi aabbaha manidiisana lamaa lam yakun lahu qiimatun markuusan qiimo lahaanin ahdarahu shaaricu shaaric waa iska tuuray ille wax qiimo leh male maaha moogtahay ayb marka ninkan waxaan uu falayo iyo dhulkan uu waxaynayo dhulka unbaa wax ka soo qaad yeelanaya isagu wixiisa qiimo ma leh waa manidaas oo ratiga la soo booliyey oo kale lianna casba alfaxli laa yuqaabalu bilciwaq ayb walamaa kaana albadru abuurku maalan mutaqawaman abuurku marku noqday maal la qiimayn karo isagoo yacnii ratigaani biyaha ka baxaayo ha loo celiyo ninkii ratiga soo booliya ma la dhihi karo rati hadduu nin soo biliqaysto hal uu markaa yacnii uu ratigii abaahiyo wax ku dhashaan ninkii hasha lahaa wuxuu iska qaadanayaa nirigtii iyo wixii ay dhashay ninkan qarash u celi ma la dhihi karo maxaa yeele mutaqawam ma aha manida ama yacnii shahwada ratiga lama qiimay karo lama gadi karo soo ma fahmin laakiin abuurka mas'aladan meeshay uga duwantahu kuu sheegaa wuxuu ku leeyahay ninkan wax soo booliyey abuurka uu soo gato dhulkan ku duugay waa la qiimay karaa isaga suuq waa la geey karaa ayb walamaa kaana albadru maalan mutaqawaman rudda calaa saaxibihi waxaa loo celiyey qiimatuhu baa lagu celiyey qiimihii ninkan dhulka leh war adu beertaan iska qaada laakiin ninkan qiimihii ka galay uu celi waa la dhahayaa ila kan waa la qiimayn karaa isaga walam yadhab calayhi baailan ku tegi maayo wajacala azarca liman yakuunu fii ardihi wajucila azarcu abuurkii waxaa la yeelayaa ama wajacala shaaricu wuxuu yeelay azarca abuurkii liman yakuunu fii ardihi dhulku meesha yacnii dhulkeedu ou ahaanayo kamaa yakuunu lwaladu liman yakuunu fii baطni ummihi sida waladkaba loogu xukumay caloosha yacni cidda uu ka soo baxay ayb fahaada maxdul qiyaasi ibn اlqayim marka wuxuu yidhi qiyaas barxla waayuu yidhi kan low lam ya'ti fiihi xadiiثun xadiid hadduunan ku soo aroori lahayn qiyaasku wuxuu keeni lahaa xadiidkan suu tilmaamayo ayb oo waxaa la dhihi lahaa dhulkan manfacadaani dhulkaanay ka soo baxday niyow dhulkan adiga ma lihid beerta ninkii dhulka iska lahayaa leh adiga qarashkii kaa galay sheego oo lagu siina waa laguu qiimayn karaa bedel hadduu ahaan lahaa marka rati aad soo boolisayna oo hashan abaahiyeyna waxba laguma siiyeen sababtoo ah mutaqawam ma aha manfacadaada markaan laakiin hadda mutaqawam waayo iyadu qiyaasku saasuu keeni lahaa buu yidhi ayb haddii xadiidan aanu soo aroori lahayn ayb familu hada alxadiidi alxasan alladii lahu shaahidun min alsunnati calaa milihi waqad ta'ayada bilqiyaasi saxiixi ayb xadiidkan xasanka ah sunno kalena haysto qiyaaska saxiixaana ku xoogoobay min xujaji shariicati shareecada marka xujajkeedii weeyaan ayb taasaa marka uu ku qoray baxki aad u fiican weeyaan ibnuulqayim kitaabkan la yidhaha iclaamu lmuwaqiciinka ayaa wuxuu ku soo arooriyaa axaadiidta nebiga iyo qiyaaska saxiixa inayna iska hor imaanaynin axaadiid badan ayuu qiyaaskii waafajinaya ayb halkaa marka taadiibu sunanka saasu ku dhigay baxigan marka baabkan marka baabun fii zarci اlardi bikayri idni saaxibiha buu ku yaallaa qoro ayb waa ku anfacayaa xadiidkan iyo kan kale laysa licirqin daalimin xaqun yaa uu jamcinayaaayb waana sidaan marka xadiidku sheegaya imaam axmed baa ku tegey ibnu raslaan isaga tawjiih kaleu sheegay shaarixu sunan waay abu daawuudkuu sharxay ayb isagu wuxuu leeyahay waqad istudilla bihi waqad istadalla bihi kamaa qaala tirmidiyu axmedu calaa ana man zaraca badran fii ardi hayrihi wastarjacahaa saaxibuhaa falaa yakhluu dhul buu beertay ninkiisii baa dhulkii rabo iska lahaa flaa yakhluu ima an yastarjicaha maalikuha waya'kuduha bacda xasaadi zarci waa laba un laba ixtimaal unbaa jirto abuurkii markii la gurtay oo la shafay oo beertii la guray kadib ninkii dhulki inuu u soo noqday markaa maxaa la samaynaa markaas waa xaalad ow yastarjicuha wazarcu qaa'imun ama ninkii dhulka iska lahaa beertii dhulkiisii buu soo ceshanayaa iyadoo zarcigii u taagan yahay qabla an yuqsada intaan la shafin fain akhadahaa mustaxiquhaa ninkii iska lahaa hadduu qaato bacda xasaadi zarci beerta marka gelleyda laga guray kadib ninkii dhulka lahaa markuu dhulkiisii hadduu qaato faina zarca abuur yacni beertaas la guray ee la shafay liqaasibiilardi ninkii dhulka bililiqaysta horta iska leh laa naclamu fiiha khilaafan uu yidhi ibnu raslaan taas khilaaf uma ogin haddii beertoo la guro ninkan dhulkiisa loo celiyo beertaas la guray fasalkaas qaasidkii baa iskale ninkii booliyey laa naclamu fiiha khilaafan wadalika liannahu namaa'u maalihi maalkiisoo kordhay waayo maxaa isagana laga rabaa laakiin wa calayhi ujratu اlardi fasalkiiba meeqaa dhulkan oo kale la kireeyaa kaan intaasaa la leeyahy marka dhulaada lahayn baad illee wax ku falatay wa calayhi ujratu alardi ilaa waqti tasliim goormee laga bilaabaa marka waxaa laga qaadayaa wakhtigii uu booliyey ilaa wakhtiga uu dhulka dhiibay oo gacantiisa uu ka baxay qaasidkii ayb ilaa waqti tasliimi waxaa kaloo laga rabaa wadamaanu naqsil ardi dhulka ile dhulka haddii dhowr fasal lagu beero waa nuqsaamaya dhul la geed qaaday cusub iyo isku mid maaha nuqsaantaasna waa la qiimaynaya waa damaanaya waa kaba ayb ile dhulka waa la isticmaalay moogtaha wa taswiyatu xafrihaa godadkii uu ka qodayna inuu ekeeyo simo yaa laga rabaa wa in akhada alarda dhulkii hadduu qaato saaxibuhaa kii iska lahaa min alkhaasibi uu ka qaato wa zarcuna qaa'imun fiiha uu ku yaallo abuurkii uu ku yaallo dhulkii la wareegayo lam yamlik ijbaaru lam yamlik ma hananayo ijbaara alkhaasibi ninkii dhulka iska lahaa ninkii dhulka booliyey inuu ku dirqiyo ma laha calaa qalcihi abuurkan siib inuu yidhaahdo kuma laha xadiidkuso hadda tilmaamaya abuurkan iga siib sida geedmiroodoo kale ma aha ma dhihi karo ayb wakhuyira almaaliku dhulka ninkii iska laha khiyaar baa la siinaya bayna an yadfaca ilayhi nafaqatahu ninkan wixii ka galay sii inuu siiyo wayakuunu zarcu lahu abuurkuna isaga ou yeesho markaa ow yatruka zarca ama abuurkii inuu iska daayo lilkhaasibi uu u daayo ayb okaa marka saa uu u daayo wabihada qaala abuu cubayd saasuu yidhi ayb labadaas marka ijbaari ou fuji ma laha inuu nafaqadii u celiyo yidhaaniyo nafaqadaadii kaa gashay hoo beertanna iskaga taga isagu ou qaato beerta sida xadiidka uu tilmaamayo haddii maya uu yidhaahdana dee beertan ninka qaasibkaa iska lahaanayo kadibna dhulkiibuu uga baxayaa waxuu siinayaa ujradii iyo baabkii aan soo marnay hadda yaa loo cilaajinaya wa qaala shaaficiyu waakaru اlfuqahaa imaamu shaafici fuqahada badankood waxay yidhaahdeen ina saaxiba alardi dhulka ninka iska leh yamliku ijbaara alkhaasibi waa qasbi karaa bay dheheen ayaga ayb calaa qalcihi iga siib buu dhihi karaa adiga dhulkan amaadaa iska leh maxaa ugu abuuratay siib buu dhihi karaa wastadalluu biqowlihi waxay soo deliishadeen laysa licirqin daalimin xaqun xadiidkaas xadiidkana waa soo ogaatay wax tacaaruda inuunan jirin xadiidkaas marka waa geed mirood kanna waxaa waa geed zarci ah abuu cubayd yaa soo jamciyey ayb ibnu raslaan marka sidaasuu yidhi ayb marka masaa'il xugun u baahan ayb sidaan xadiidku uu tilmaamay baana marka haddii lagu socdo ay nabad tahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmukhaabarati mukhaabaradiibu xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay mukhaabara marka iyadu waxaa weeyaan isagaa fasiri doono ayb dhulkii in lagu kireeyo bibacdi maa yakhruju waxa ka soo baxayo wax ka mida in lagu kireeyo dhulka macaani kalena waa lagu fasiraa ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa ismaaciilu xaa xadaanaa musadadun ana xamaadan wacabdalwaarid xadaثaahum kulluhum can ayuub can abi الzubayr qaala can xamaad wasaciid bni miina abi الzubayr wasaciid bni miina uma اtafaquu can jaabir bni cabdillaahi qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu alيyh ali waslm nebigu wuxuu reebay can اlmuxaaqalati muxaaqaladii buu reebay muxaaqala waxaa weeyaan badar dhulka yaallo in lagu iibiyo badar yani sabuulkiisa geedka ku saaran yahay haadihi hiy almuxaaqala tafaasiir kalena waa leedaho ibnu cabdilbar tamhiidka uu ku sheegay wاlmusaabanati buu reebay musaabanadii baycu اhamari bitamri geed miro saaran timir dhulka taallo qallalan lagu iibiyo waa soo marnay wاlmukhaabarati mukhaabaradii buu reebay oo dhulkiioo markaa lagu kireeyo bibacdi maa yakhruju minha wاlmucaawamati buu reebay mucaawama iyadana beecsanadeed waaye saddex sano beerteeda wax ka soo go-an kaa iibiyey qarar waaye iyadana ma bannaano casharkii horan ku sheegnay qaala can xamaadin waxa uu yidhi musadad yani can xamaad wa qaala axaduhumaa midkood waxa uu yidhi wاlmucaawamati ayb xamaad baa marka wuxuu yidhi waqaala axaduhumaa ayb yaa waxa uu yidhi wاlmucaawamati abizubayr iyo kii kale saciid ibnu miina midkood baa wuxuu yidhi wاlmucaawamati ayb waqaala alaakharu baycu siniin ka kalena wuxuu yidhi baycu siniin waa isku macno labadooda uma اtafaquu way iswaafaqeen kadib wa can اhunyaa istinihiibuu reebay aلhunyaa waxaa weeyaan qofku inuu yidhaahdo waxaan kaa gaday gurigan baan kaa iibiyey qol maahane gurigaanaan kaa gaday ilaa hal qol maahane halkii qolna lama caddaynin miduu yahay lama sheegin ayb aلhunyaa haadihi taas waay marka shaygii baa marka waxbaa laga reebayaa waxaasan kaa iibiyey ilaa kaas maaha ilaa shaygaas mooyaane shaygiina marka ma caddo wax farta lagu fiiqi kara maaha wax majhuul awa ma bannaana taana wa can ihunya hadda waa itlaaqay laakiin waxuu dhihi doonaa ilaa an tuclama in la og yahay maahan haddii la og yahay dhib ma laha ninku hadduu yidhaahdo waxaan kaa gaday kutubtan ayaan kaa iibiyey ilaa saxiixulbukhaariga maahane boorsadan kutubta ku jirto dhan waa kaa gaday waa kuwana ilaa saxiixulbukhaariga ku jira maahane waa la ogolyahay waa macluum markaas laakiin waxaa inta ku jiraan kaa iibiyey marka laga reebo shay shaygiina lama yaqaan taas lama wa rakhasa fi lcaraayaana waa ruqseeyey cariyada waa soo marnay qaala xadaanaa abu xafsin cumara bnu yaiid asayaariy ayb cumar bnu yaziid asayaariy qال xdثna cbاad بن الcwاm عan سfyاn بn xusayn عan yuنuس بn cubaydi عan cطاء عan jاabir بn cabdاللahi qاl نhاa rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم عan الmuزaaبnaةi والmuxaaqalaةi وcan الثunya buu reebay wax reebista ilaa an tuclama in la og yahay maan shayga la reebay in la garanayo macluum uu yahay mooyaane ibn الqayim tahdiibu sunanka iyadana wuxuu ku yidhi almukhaabaratu alatii nahaahum canha rasuulu ulahi sal l slam hiya alatii kaanuu yafcaluunaha min almukhaabarati aldaalimati aljaa'irati mukhaabarada halkan lagu sheegay waa tay samayn jireen dadku ee la yaqaanay marka idlaaqa ku jiro xaggaasaa lagu qayidaan oo marka tan la sheegaayo maxay noqonaysaa qofku inuu yidhaha dhulkan fal wixii ka soo baxan wax kaa siina macluum ma aha ama wuxuu yidhi dhulkan fal beertan ka shaqey wixii meeshaas ka baxan adaale wix inta ka baxan anaa iskale xadiidku taasay u badan tahay waa jiraa xadiid imaan doono ulu iyo rubuca xataa diidaayo laakiin waxaa uun lagu xambaarayaa shay majhuul ah oo qofkii in la yidhaha dhulkan kaa kireeyey dhulkan waxaan kaaga kireeyey waxa ka soo bixi doono saddex meelooda meeshiis lama oga inay wax ka soo baxayan ayb laakiin midda camalka camalka oo dhulkan anaa iskale ii samay ii fal ka shaqay ujradaadiina marka waxaan kaaga dhigayaa wixii aan helno ee beerta ka soo go-o saddex meeloodoo meel laba meeloodoo meel taas iyadoo la ogolaya waana axaadiis badan baa ku soo aroortay alimaam alkhaaabi iyo ibnu khusayme iyo fuqahada shaaficiyada alimaamu nawowi iyo ibnu jamaaca iyo midda ay yidhaahdeen musaaraca la ogolyahay waaye weeyaan ayb madhabkuna uusan qabin laakiin iyagu ay sidan kala arkaan casharkii horaan uga soo hadalna marka ibnuulqayim nahaa cani ilmukhaabarati mukhaabarada la sheegaya allatii kaanuu yatacaamaluuna biha watay ku dhaqmi jireen midda la sheegayo qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaana bnu rajaa yacni almakiya qaala bnu khuhaym xadaanii can abi zubayr qaala bnu khuhaym waxa uu yidhi qaala bnu khuhaym xadaanii قال xدثنا يحيى بن معين قال xdثna بن رجاء يعnي المكية قاaل waxa uu yidhi ابن خhayم xdثنيi siiqadii buu dib mariyey siiqaةu أdihi magacii buu soo hormariyey qاala waxa uu yidhi iبن khusayم xdثنيi عن أbي الزuبير عن jاaبiر بن cabdاللaahi qاala samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم yquulu nebigoo dhahayaan maqle man lam ydr الmkhaabaرaةa mukhaabarada qofkaan ka tegin falyu'dan ha la ogeysiiyo qofkaasi bixarbin dagaal min allaahi warasuulihi alle rasuul xaggooda dagaal ha laga ogeysiiyo ninkaa inay dagaal ku yihiin yacnii wax xaaraan buu ka wada ayb xadiidkan rijaashiisu waa iqaad laakiin abu zubayr ma uunan caddaynin samaac can abi zubayr can jaabir abu zubayrna dabaqada saddexaad ama afaraadu uga jiraa dabaqaat lmudalisiinka ibnu xajar tacriifu ahli taqdiisi bimaraatibi اlmawsuufiina bاtadliis dabaqada saddexaad oon la aqbalaynin ilaa inay samaac caddeeyaan maahna ayuu ku jiraa samictii akhbaranii inay dhahaan mooyaane xadiidkiisa laakiin muslim ku sugan ayb xadiiuhu fii saxiixi muslim oo sidan u soo arooro abi zubayr can jaabir u soo arooro waa la qaadanaya maxaa yeele cancanatu saxiixayni maxmuulatun cala alitisaal itisaalaa lagu xambaari jiray ayb waxaa kaloo iyadana jiro saxiixaynkaba iyounan ku soo aroorin riwaayati abi zubayr can jaabir oo can iyadoo weliba ku soo aroortay mar la aqbalayaa jirto saxiixaynkana aynan ku soo aroorin waa haddii axadka ka warinayaa uu yahay leyt ibnu sacad idaa kaana yani raawi ninka ka warinayo tilmiidkiisu hadduu leyt yahay alleyt can abi zubayr can jaabir waa la yeelaa haddii cilladaas tadliiska abi zubayr ma lagu cilaynayo xadiidka noocaas oo kale ah maxaa yeelay isaga intuu maka ku arkay ayuu yidhi ii calaameyn axaadiidta aad jaabir ka maqashay iyo kuwa aadan maqlin oo u calaameeyey marka isagu marka waa yaqaanay axaadiidta uu samaaca u haysta iyo kuwa kale ayb daabitka marka saas riwaayat abi zubayr can jaabir marka xadiidkan labadaas labadaasna ma aha ayb marka bacdi ahlilcilmi saasay u cileeyeen ayb tirmidina cilalulkabiirkuu ku soo saaray ayb mukhaabarada marka la reebayana waxaynu ku dhacaysaa un middaas ah majhuulka ah oo qofku in ama la leeyahay dhulka meeshaas ka fal wixii meeshaas ka baxa adiga leedan dhulka kaaga kireeyey amaba inuu yidhaahdo dhulkan ayaan kaa kiraystay aniga waxaan kaaga kiraystay wax ka soo bixi doono intaas taa laftirkeeda ibnu cabdilbar baa tamhiidka ku sheegay inay ku sharxeen mukhaabarada macnahaas taasna marka jahaalada ku sugan darteed baa loo diidaa qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa cumar bnu ayuub can jacfar bni burqaan can haabit bni اlxajaaj ayb wahuwa alkilaabiyu alraqiyu iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud can zayd bni haabit qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu reebay can ilmukhaabarati mukhaabaraddii buu reebay qultu waxaan idhi wamalmukhaabaratu oo maxay tahay qaala waxa uu yidhi an ta'khuda alarda dhulka inaad qaadato maxaa ku qaadanaynaa binisfin aw uluin aw rubucin nis ama ulu ama rubuc inaad ku qaadato dhulkii ninbaad dhulkii ka qaadanaysaa waxaa uga qaadanaysaa wixii ka soo baxan ku siinayaa ulu rubuc nus inay soo bixi doonto in kale yaa ogla adigiina wii waad ka shaqey waa ujiro aan la aqoonin qiimaheeda oo jahaala ay ku sugan tahay saasuu marka ibnu cabdilbar ise halkan u tawjiihina oo wuxuu yidhi dahaba bacdu اlculamaaءi ilaa ana hada waxay ku tageen yani inaynan bannaanayn tan laa yajuusu kiraa'u اlardi bibacdi maa yakhruju minhaa ayb dhulka in la kireeyo oo lagu kireeyo wax ka soo baxaya qaar ka mida macluuman weliba isagoo la ogyahay dhulkaagiibaad maaha ninkan inu adig kuusha laba in la kala gartay u baahan tahay qofkan inuu dhulka adiga kaaga shaqaynaayo hadduu dhulka kaaga shaqaynayo shaqaale yahay waa dhihi kartaa dhulkan ka shaqay wixii ka soo baxaan wadaagaynaa adna waxaa shirko igula noqonaysaa xooggaaga anna dhulkii baan leeyahay waa bannaan tahay midda waana midda axaadiidta faraha badnayd ay ku soo aroortay laakiin waa in macluum markaa uu yahay shaygaas taas waa la ogolyahay laakiin midda hadda xadiidkan ay ku towjiihinayaan culummadaasi waxay tahay sidaas maahane mucaamalo ma taalla meeshani qof dhulkii yaa la kala kiraysanaya waxaa lagu kala kiraysanaya wax ka soo baxaya wax ka mida wixii lama oga marka adhow dadku waa isqabsanayaan marka waxaa soo bixi waayeen iyo waxba kama soo bixin iyo yaa laysku qabanaya wuxuu yidhi marka kiraa'u اlardi bibacdi maa yakhruju minha macluuman lianna maa yakhruju min alardi ama maa tukhriju اlardu dhulka waxay soo bixinayso majhuulun waa majhuul laa yajuusu اlkiraa'u bishayin macluum waxa dhulka uu soo bixinayaa marka waxay tahay shay majhuul ah wax macluuma laguma kiray karna saasuu ibnu cabdilbar marka uu tamhiidka ku yidhi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi lmusaaqaati musaaqaadkii ayb almusaaqaat marka waxay tahay an yadfaca saaxibu naqli naqlahu ninka beerta geedtimiraadka iskale inuu geedihiisii u dhiibo ila rajuli qof liyacmala bimaa fiihi sow uga shaqeeyo salaaxuhaa wax markaa beertaas u wanaagsan sow ugaga shaqeeyo wasalaaxu amarihaa midhaheeda wax hagaayani u habboon wayakuunu lahu shatru bar buu yeelanayaa min amarihaa midhaheeda walilcaamili caamilkana ashadru buu yeelanayaa fayakuunu min axad الshiqayni riqaabu shajar wamin ashiq اlآakhar alcamalu kalmusaaracati qaalahu اlkhaaabiyu marka musaaqaadku waxaa weya geedmiroodka in qof loo dhiibo la yidhaha beertan shaqadeeda adaa iskale ka shaqay miraha ka soo go-a nus iyo nus saddex meeloodoo meel qaado laba aniga isii sidii lagu heshiiyo waa ogol yihiin shaaficiyada middan waxayna ku khasisayaan timirta ayb timirta iyo cinabka ayb yaa marka wixii sidaas oo kale ah geedtimireed iyo kale ah waxay leeyihiin yacnii waa la ogolyahay saas in looga shaqeeyo ama iyadoo musaaraco ahoo zarci iyo bal galeyda ama masagada iyo waxyaabahaas digirta iyo ma yeelayan qaala marka musaaracada iyo musaaqaadka labadoodana asal waa qisadii khaybar musaaracana waa ku jirta muhaabaranwaxana waa ku jirtay musaaqaat qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi can naafic can ibni cumar ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam caamala ahla khaybara reer khaybar ayuu shaqaalaysiiyey bishadri maa buu ku shaqaaleeyey shay barkiis yakhruju soo baxayo min tamarin oo miro ah aw zarcin ama abuur ah waxaa marka abuur iyo miro soo baxaya ayuu ku shaqaalaysiiyey ka shaqeeya waxa ka soo go-o nus baad leedihiin nusna annaga iskale ayb min amarin ow zarcin waa ku jiraa marka zarcigi qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid can illeyt can moxamed bn cabdiraxmaan yacni bna canjin ama canajin labadaa u dabdiya can naaficin can ibni cumar ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga dafaca ilaa yahuudi khaybar yahuuddii khaybar buu u dhiibay naqla khaybara khaybar geedtimireedyadeedii wa ardahaa dhulkeeda calaa an yactamiluuhaa inay markaa ka shaqeeyaan min amwaalihim maalyaalkooda ay ugaga shaqeeyaan wa anna lirasuulillahi sal l slam rasuulkana shadra tamaratihaa midhaheeda barkiis buu leeyahay qaala xadaanaa ayuub bnu moxamed alraqiyu qaala xadaanaa cumaru bnu ayuub qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan can maymuun bni mihraan ayb can miqsamin can ibni cabbaas qaala اftataxa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam khaybara nebiga khaybar buu furtay washtarada wuxuu shardiyey ana lahu اlarda dhulka inuu leeyahay isaga wa kulla safraa'a wa baydaa'a wax kastoo yacnii cad iyoiyo jaallo ah waxuu ujeedaa markaa safraa walbaydaa oo yacnii dahabkii iyo fidadii iyo hubkii iyo waxyaabahaas oo dhan qaala ahlu khaybar waxay yidhaahdeen reer khaybar naxnu annaga aclamu biاlardi dhulka ku ogaal badan minkum idinka idinkaga ogaal badan yacnii beeraha annagaa idinka naqaano fa acdinaa haa nasii oo shaqada nasii calaa anna lakum inaad leedihiin idinka nisfa hamarati midhaha barkiisa walanaa annaguna nisfun inaan leennahay fa zacama wuxuu sheegtay annahu acdaahum raawigii wuxuu sheegay annahu acdaahum nebigu inuu siiyey calaa daalika sidaa inuu ku siiyey waa ka aqbalay macnaha culammadu marka waxay leeyihin waxaa laga qaadanayaa mararka qaarkood gaalka xarbigaa laftirkiisa haddii marka la qabto oo tala markaas muslimiinta u roon inuu ku shaqeeyo uu oggolaado ama uu soo jeediyo in la yeeli karo nimankan hadda yahuudda nimankii meesha lagula dagaalay xarbiyiinay ahayn lagana qaaday dhulka markaasay waxay yidhaahdeen beer annagaa idinka naqaane aan ka shaqayno walba nolosha un noo daaye aan ka shaqaysanno waxa idinkana nusqaata nusna aan ku noolaanno waa u daaye laakiin maslaxada xaggee laga fiiriyeyna waxaa laga eegay maslaxada muslimiinta xaggoodaa maslaxadu nebiga u fiiriyey sala allahu calayh ali wasalam maxaa yeeley haddii dadka lagu sii day lahaa dhulkaas waxaa weeyaan dacwadii iyo diintiiyo markaas in aad loo faafiyo xoog loo yeelo markaa ay yacni lagu jiray ayaa laga daciifi lahaa haddii beerta beerihii lagu mashquuli lahaa kaasaa marka dhici lahayd si aynan saa u dhicin baa marka saas uu yeelay nebiguna wuxuu yidhi nuqirukum fiiha maa shi'na intaan doonno ayaan idiin daynay heshiiskan waa intaan doonno cumar waagiisii muslimiintu ay tirada ay aad u bateen waa ka qaaday waana ka qixiyey meeshii beerihiina muslimiintii baa markaa lagu wareejiyey oo waa soo tilmaannay marka isaga iyaga laftirkooda marka hadday tala ay muslimiintu u arkaan inay anfacaysa iyaga waa yeeli karaan ayb wax allaale wixii ka yimaado maahan un inay iska yihiin mar walba yacnii in waajib ay tahay ama uu ku qasban yahay qofka muslimka inuu khilaafo u naco maslaxadooday fiirinayaan marka muslimiinta xagga diinka maalka nafta meelii laga fiirin jiray ka fiirinayafalamaa kaana xiina yusramu falamaa kaana mark goortay ahaato xiina falamaa kaana markuu ahaado xiina yusramu marka la goynayo annaqlu geetimireedka marka waqtigaa la gaaro bacaa ilayhim wuxuu u diraayay cabdاllahi bni rawaaxa ayuu u diraayey faxasara calayhim waa ku dul qiyaasayey waa ku dul odorosayey annaqla geetimireedyada geetimireedkuu ku dul qiyaasayaayo wuxuu leeyahay inta ka soo bixi karto geedkan intaas yaa laga filayaa intaas baa laga filaya saas u dhahaya waana aad buu u yaqaanay wahuwa aladii yusamiihi waana waxay ku magacaabaan ahlulmadiinati reer madiina alkharsa ama alkhirsa labadaba loo dabdiya odorasay ku tilmaameen reer madiina qarsi bay dhahaan fa qaala waxa uu dhahayaa markaa cabdullaahi bnu rawaaxa fiidih ay fii haadihi middaani kadaa intaabaa ka soo baxaysa iyo wakadaa yani fii haadihi tani geeddaani kadaa wakadaa baa ka soo go'ayso fii haadihi tan kadaa wakadaa baa ka soo go'ayso qaaluu waxay yidhaahdeen akarta calaynaa ya bna rawaaxa cabdullaahi bnu rawaaxa waa nugu badisay qiyaastii baad nugu badiso wax yacni geedo badan baa yacni miro badan inuu soo go'aayaad sheeganaysaa bay ka wadaan fa qaala waxa uu yidhi faana ilaa xari fa ana alii xasra annakli fa ana aniga ayaa alii maamulayo xasra annakli geedtimireedyada oo daraskooda anaa maamulayo ku shaqa leh ayb wa ucdiikum waxaanan idin siinayaa nisfa aladii qultu intaan idin idhi barkeed intaan idin dhaho barkeedaan idin siinaya cabdullahi bnu rawaaxa marka wuxuu yidhi ninka iska badaaye shaqeeya uun keliya anaa maamulayo ani aan isxukuma macnaha anaa isxukumayo waxaan leeyahay geedahani intaas bay keenaysaa ka soo go'aaya inta aan idhaahdana barkeed baa idinka waa leedihin waa idin siinaya inta kalena waa idinka qaadaya ay sidaa ma idin anfacdaa buu yidhi marka qaaluu waxay yidhaahdeen haada alxaqu haadaa kan alxaqu weeyaan wabihi taquumu الsamaau wاlardu cadaaladaasaana dhulka cirku ay ku qumayaan say u yaqaanaan fiirin marka haddana maca daalika cadaaladdu ma rabaan waa baatilka iyo fasaadka ay jecel yihiin qad radiinaa waanu raalli noqonnay an na'hudahu inaan qaadanno biladii qulta inaan ku qaadanno wixii aad tiri inaan ku qaadanno hadda waa ogolnahay dheheen riwaayo kalena waxaa jirta inay yidhaahdeen lacag baan ku siinaynaayo wax yar noo qor iyadana marka waa musuq maasuq ayb wax yar noo qor xoogaa baan ku siinaynaa waa diiday marka marka dadka noocaas oo kale markay yahuuddi ku soo baxaan unbaa muslimkuna gargaarsa kara laakiin dad iyaguba musuq maasuqa rabo oo ka musuq maasuq badan ama laga yaabo diin xumadu ay meelo badan uga jirto dulmi meelo fara badan uga jiro intay jiraan iyagu waxaa loo malaynaa dad fiican inay yihiin ayb laakiin muslim miaali noqon karo tusaale noqon kara maalinkii la arko yacnii hadalka iyo islaamka wanaaggiisao la sheeg sheegaa waa la qirsan yahay taas laakiin camalkiisa ilaa laga arko waxaa weeyaan ma iyagu marka inay hoos maraan waxay hoos ku mari karaan camalka islaamka oo dadka muslimiinta laga dhex arko ayb qaala xadaثna caliy bnu sahl alramliyu qaala xadaثna zayd bnu abi zarqاء can jacfar bni burqan biisnaadihi wamacnaahu qaal faxasara wuu odorosay waqaala cinda qowlihi wakula safraaءa wabayضa yacni الdahaba wاlfida buu yidhi qaala xadaثna mxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala xadaثna kaثiiru yacni bna hishaam can jacfar bni burqaan qال xadaثna maymuun can miqsm أna النabiya salى الlaه عalيه ali wslam xiina اftataxa khaybara marku furtay fadakara naxو xadiiثi zayd buu sheegay qaala waxa uu yidhi faxasara الnaqla geetimireedyadii buu odorosay oo uu qiyaasay wa qaala waxa uu yidhi faana alii anaa maamulayo jidaada naqli geetimireedka goyntiisa wa ucطiikum waxaan idin siinayaa nisfa اladii qultu anaa maamulayo dadaan u keensanaya waa la goynayaa mirihii nus baan markaa idin siinaya waxaan idinkugu qiyaasay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filkharsi odoroska xukunkii hore wuxuu ahaa dimni ahaan baa loo soo geliyey xadiidku ku dhex jiray muhiimkiisu wuxuu ahaa naxnu aclamu biاlardi minkum faacdinaahaa calaa ana lakum nisfa اhamarati walanaa nisfun nebiguna uu ka aqbalay maxalushaahid intaas baa baabka tarjamadii xadiidku qaybtaasaa tarjamada ka waafaqsanayd halkaanna baabkaanna waxaa weeyaan kharsiga axkaamtiisa uga hadlaa ayb qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xajaajun can ibni jurayj qaala uhbirtu can ibni shihaabin can curwa can caaishata qaalat kaana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yabcasu cabdallah bna rawaaxa ayuu diri jiray fayakhrusu fayakhrisu labada waa bannaan tahay ayb kharasa yakhrisu yakhrusu ayb labada marka waa bannaan tahay ayb wuxuu yidhi marka cabdullahi bnu rawaaxuu diri jiray fayakhrusu naqla geetimireedyadiibuu markaa odorosaayey inta ka soo bixi karto xiina yadiibu markuu bislaanayo qabla an yuukala minhu intaan laga cunin oo heer cunidna aan la gaarin uma yukhayiru yahuuda yahuud buu khiyaar gelinayey ya'khuduunahu bidalika alkharsi odoroskaas inay ku qaataan aw yadfacuunahu ama inay u dhiibaan ilayhim iyaga bidalika alkharsi kharsigaa ay ugu dhiibaan ayb yacnii annagaa ama idin siinayno kharsigii ama idinkii oggolaada oo wax shaqadii dhammeeya intii keena la idin yidhi likay tuxsaa si maxaa marka kharsiga loo samaynayo odoroskaas maxaa loo samaynayaana likay tuxsaa si loo koobo azakaatu sakada qabla an tu'kala intaan la cunin ahimaaru mirihii intaan la cunin watufaraqa aan markaa la kala geynin wakhtigaas waxaa loo qiyaasayaa waxay tahay zakadaa loo dadaalaya si marka zakada ka bixi kartana loo yacnii la helo intaan dadku aynan kala cunin yanii dabcan maalku hadduu maal iska shaa'ic yahay oo maal baytulmaalka leeyahay ama waqaf uu yahay dabcan zake male isaga laakiin maalkan waxaa ah dadku ay leeyihiin beeraha geetimireedyada ay ku yaallo khaaris in loo diro oo odoroso waa intaan la cunin maxaa sidaa loo yeelaa waxaa loo dadaalaya masaakiinta ilaa haddii la yidhaahdo markay soo go'do uun ka sakeey inta ay geedka ku taallo u cunayaa ninkan oo timirtu iyadu waxaa weeyaan heeranay soo martaa marka ninkani hadhow wuxuu samaynayaa intiibuu iska cunayaa nuqsaan baa gelayso masaakiintii marka waxbaa ka nuqsaamaya si marka masaakiintii loogu roonaado inta ay markay bislaadkeedu bilaabato ay soo dhowaato welina aan la cunin ayaa odoros lagu samaynayaa intaasaa lagu qiyaasay intaasaa marka lagu sakayna hadhow waa marka muraacaatan lilmasaakiin taasaa marka ay yidhaahdeen shuraaxda qال xdثna بن أbي khلف qال xadثna mحمد بن sاaبق عن إbrاhيم بن طhman عن أbي الزuبير عن jاaبir أنhu qاal أfاء الlه عlى rasuulihi alla rasuulkiisa wuxuu ku soo celiyey khaybra khaybr faأqarahم rasuul الlahi sl ل slm rasuulkii waa u sugay kamaa kaanuu say u joogeen buu ugu daayey dhulkii wajacalahaa baynahu wa baynahum dhulkiina wuxuu ka yeelay iyaga iyo isaga dhexdooda nusna qaata nusna keena ayuu yidhi fabacata cabdاllahi bna rawaaxa ayuu diray fakharasahaa calayhim waa ku dul qiyaasay oo waa ku dul odorasay qaala xadaanaa axmed ibnu xum marka waxaa kaloo laga qaadanaya hal khaaris inuu ku filan yahay kharsiga qofka samaynaya hal qof uu noqon karaa maxaa yeele cabdullahi bna rawaaxa keliyuu nebiga diray laakiin waxaa shardiya inuu qof cadli yacnii ku sifaysan uu yahay qaangaar yahay aqoon u leeyahay waxaan uu qiyaasayo iyo nacam qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna cبدالرزاq ومحمد بن بكri هو البرsاني qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnii أبو الزبير أنه سمca جابر بن cبدالله يقول khرسha بن رواxة ayaa odorosay aربaciiنa ألفa وasqin afartan kun oo wasqi buu ku qiyaasay ayb وزacma wuxuu sheegay أن اليahuuda yahuud لamaa khayarahum markuu door geliyey iبن رawاxة أkhadوu way qaateen ahamra mirihii bay qaateen waxay yidhaahdeen waayahay mirihii annagaa qaadayno oo goynayno waxaan doroskaagiina waa aqbalnay ayb intii aad ku qiyaastay barkeed waa keenayna wa calayhim dushoodana waxaa ahaanaya ay qaateen cishruuna alfa wasqin labaatan kun oo wasqi iyay dhabarka u riteen labaatan kun waa keenaynaa bay dhahen labaatan kun illee waa afartan nuskeed markaa nuskii muslimiinta saas nuskoodiina way reebteen ayb marka xadiidkanu dhan wuxuu u keenay kharsiga bannaanaanshadiisa in odoros la samayn karo sakada darteedna markaa loogu samaynayo iyo wixii kale marka mucaamalo sidaan oo kale hadday timaado baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kasbi اlmucallimi mucallimka kasabkiisa caddayntiisiibu u baab yahay yacnii mucallimi اlqur'aan ayuu u jeedaa qur'aanka kan dadka barayo yacnii kasabkiisa halkan nusakh qaar waxay qorayaan kitaabulijaari ka bilaabaya ayb kitaabulijaari nusqadan aniga marka kitaabulbuyuuc oo dhan hal kitaabay ka dhigeen ay ka dhigtay ijaaradu kitaab uma aysan yeelin ayb marka halkan wuxuu ku bilaabay marka qur'aanka ujradiisa ma lagu qaadan karaa ujro mase laguma qaadan karo qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiicun waxumayd bnu cabdiraxmaan alru'aasiyu can mugiirata bni ziyaadin can cubaadata bni nusayin can اlaswad bni taclaba can cubaadaةa bni saamit qaala callamtu naasan dad baan baray min ahli sufati reer sufa'a alkitaaba wاlqur'aan alkitaaba ay ilkitaabata fartan qur-aanka wاlqur'aana baan baray iyo qur-aankii faahdaa ilaya rajulu ninbaa wuxuu ii soo hadiyeeyo minhum iyaga ka mida qowsan qaanso ninbaa qaanso ii keenay markaan qur-aanka baray faqultu waxaan idhi laysat bimaalin faqultu waxaan idhi laysat ma ahan hiya iyadu bimaalin maal ma ahan ayb wa armii canha fii sabiili اllahi caza wajalla jihaadkaanna u isticmaalayaayo markaan jihaadka ku jiro ayaan isticmaalayaayoon gamanayaa la aatiyanna rasuula اllahi sal ll slam markaasu haddana wuxuu yidhi taas isagu ra'yigiisay markii hore ayada wallaa rasuulkaan u tegaya u tegayaa fala as'alannahu waan su'aalayaa oo su'aalayaa faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow rajulun ahdaa ilaya qowsan ninbaa qaansa ii soo hadiyeeye miman kuntu mimanna ka mid ahaa kuntu aan ahaa ucallimuhu inaan barayo alkitaaba qoraalka iyo alqur'aana qur'aanka walaysat bimaalin maalna ma aynan ahayn ayb wuu ii soo hadiyeeyey walxaal jumlada marka walaysat bixaal waa la xaalaynaya xagee laga xaalaynaya marka waxaa laga xaalaynayaa ahdaada faacilkeeda ayb saasaa marka ay shuraaxda qaarkood dhaheen wuu ii soo hadiyeeyey walxaal ayuu ii soo hadiyeeyey laysat bimaalin aynan ahayn agtiisa wa armii canhaa waanan ku gananayaa fii sabiililah ilaahi jidkiisa inaan ku ganto yacni xaal uu sidaa is leeyahay buu iigu soo hadiyeeyey qaala waxa uu yidhi in kunta tuxibbu haddii aad jeceshahay an tudawaqa in lagugu duuduubo dawqan yanii silsilad min naarin naar ah faqbalhaa yeelo aqbal haddaad marka jeceshahay in lagugu duuduubo silsilad ama wareeg naar ah iyo aqbal oo yeel xadiidkan ahlucilmiga isnaadkiisu waa daciifiyeen alaswad ibnu haclabaa ku jiro jahaala ku sugan ayb ama waa maqbuulo mutaabaca wax lamida u baahan ayb mugiiratu bnu miqsamna kalaam baa ku jira isaguna ayb ayb xadiid ubay ibni kacabna waa soo arooray isagoo kale oo macnaha kanoo kale ah kaas baa marka bacd alculamaa marka ay ku xoojiyeen ilaa marka saddex dariiq meelahaasuu ku yimid saddexdaa dariiq marka asal ayay leeyihiin wa calaa daalika marka ayaa yuxasan lagu xasaniyaa ayb marka maxaa laga qaadanayaa abu xaniifa xadiidyadan qabsadayoo waxa uu yidhi tacliinta qur-aanka ujro laguma qaada karo laakiin in marka laysku daaweynayo tufta waa lagu qaada karaa buu yidhi xadiidkeeda waa ugu imaan doonaa bacd alculamaa oo marka ku waafaqayna waa jiraan ayb jumhuuru ahlilcilmi laakiin waxay u badan yihiin in lagu qaadan karo waxaana deliil u ah xadiidkii bukhaari uu wariyey inna axaqa maa akhadtum calayhi ajiran kitaab ullah wax aad ujro ku qaadataan waxaa ugu khayr badan ilahay kitaabkiisa waa xadiid marka bukhaari ku sugan kanna dacfi baa ku jira haddii mucaarado la qadarana kaasaa xoog badan oo xadiid bukhaari ku jira iyo mid dacfi lagu sheegay isku xoog ma aha bacd ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maba ahan yani mucaarado xataa haddaan la muujinin si loo jamcin karaa jirto sida loo jamcinayaa waxay tahay qisadan cubaade iyo ubay ibnu kacab waaqicatu cayni laa cumuuma lahaa waa waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa inaa xaqa maa akhadtumna cumuumuu leeyahay isaga marka waaqicatu cayn laa cumuuma lahaa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa cubaadat bnu saamid duruqda qaar baa waxaa ku jirto dadka uu qur-aankan baray oo lacagta uu markaa uu qaansada u soo hadiyeeyey waxay ahaayeen dad reer sufa ah ahlu sufa ah ahlu sufana adyaafulislaamay ahaayeen dadka muslimiintay marti u ahaayeen dad wax haysto xataa hunguri hela ma aynan ahayn marka dadkii soo hijroodo dhulkoodii ilaahay darti uga soo tegayen waxba haysanin haddii la yidhaha qur-aankii aad u soo hijrooteen baa la idin bara keena lacag haddii kalena ka taga taasuu nebigu diidayo calayh salaatu wasalaam ayb marka waxaa la dhihi karaa marka cumuumku wuxuu ka geli karaa wixii iyagoo kale ah haa wixii iyaga sidoodoo kale ah waa lagu dabaqi karaa xadiidkan laakiin xugun caama ma laga qaada karo soo ma fahmi ixtimaal kalena waa galayo xadiidkan waxaa laga yaabaa marka ixtimaal inuu jiray markii hore inuunan lacag yaxba kula heshiinin fii sabiilillahi ku baray ixtisaab iyo ajar tirsanaayey wax marka loo keeno ajarkii baa hallaabaya nuqsaan gelay ila markii hore wuxuu ku talagalay ilaahay dartii inuu qofkan iskaga baro waxba aanu ka qaadanin oo sadaqay tadawuc ay u noqoto haddii marka haddana wax keen ay timaado waxaa laga yaabaa in nuqsaan marka halkaa ay ka timaado taa darteed inuu nebiga uga sajiriyey uga eriyey ixtimaalkaas ayaana istidlaalka xadiidka ridaaya oo haddii saas loo dhigo haddii kalena in la yidhaahdo wixii ahlu sufo oo kale ayaa waxba laga qaadin laakiin cumuum ujradii waa yani ma xaaraam ma ahan xadiidkaas kalea diidaya ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah iyo xadiidka kale ee isagana ninkii naagta lagula meheriyey qur-aanka meherku iyo beecu maxay ku kala gedisan yihiin waa isku sidii oo kale ayb haweentii waxaa weeyaan manfaco laga oofsaday beddelkeeda ayaa meherku uu yahay manfacadii laga qaatay beddelkeedii baa waxaa looga dhigay qur-aan ayb kanna manfacadii qur-aankuu qaadanayaa beddelkeedii baa marka ujro uu kanna qaadanayaa waa isku meesha ayb marka laakiin in la kala farqiyo la yidhaahdo sadaaqna waa la ogol yahay tufna waa lagu qaadan karaa bariddiina laguma qaadan karo hada laa yuwaafiqu اlqiyaas qiyaaska iyo nadarka ma waafaqaayo maxaa yale waxaan cibaado waxaan xukunkan macquululmacnaa waay xukunkan sadaaqa galay waa macquululmacnaa cillow leeyahay waa la fahmi karaa xukunkan kale tufta ninkan muqaabilka ujrada ku qaatay waxaa loo shardiyey ninkaad ku tufto markuu raysto ujradii uu kaa ballan qaaday waa ku leedahayaa lagu yidhi waa xugun mucaamalo ah waa macam oo qiyaas leh oo beeca marka qiyaastiisa yeelanaya ayb iyo ijaarada iyo qiyaastooda yeelanayo maadaama hadda manfaco ay tahay waxaan la kala gadanayo waa min baabi ijaaray gelaysaa fuqahaduna ama muxadisiintuna ijaaraday ku soo saaraan xadiidkaas marka axaadiidtan ama waa daciif cinda jamcin min alculamaa kuwa yidhi waa xasanna towjiihoodu sidaas weeyaanoo waa waqaa'icu acyaanin laa cumuuma lahaa xaafidkuna saasuu u baxtiyey kitaabkan fatxulbaariga kitaabu ulijaara meelahaas ku baxtiyey ayb marka haddii weliba kuma sii jirto haddii la waayo wax uqumaayo ama dowlad maamulayso dadka dadka qur-aanka baro haddii la waayo ee la yidhaha nin walbana uu suuqiisa u xamaal tago dadkii wax qur-aan baran la waayo mafsadaaba daahir imaanaysaba haddii sidaa waa la yeelaya hadda la dhahoayb wax qur-aan ku tadawucayaa waqti ninkii marka inuu qur-aan ku tadawucaa waxaa laga yaabaa inuusan heli karin hadduu ilmihiisu xamaal tago culammada qaar baa towjiih kala samaynayo waxay leeyihiin hadduu fardu cayn kugu noqdo ma ku qaada kartid uu jiro fardu kifaaye hadduu kugu yahayna waa ku qaada kartaa qaaraasaa u kala saara iyadana oo fardu cayn markuu kugu noqonayo waa maxay maalan kaligaabaa meel qur-aan ka taqaana dadkiina inay faatixada waxaa laga rabaa inay tukadaan oo faatixada la baro ugu yaraan haddaad tidhaahid lacag keena faatixo idin bari maayo waxay leeyihiin xadiidyadan in la soo galaa dhici karto waciidkan adiga keligaa baana faatixo taqaano cid kaloo taqaano ma laha cindaydin iyo tacayan ma ku qaada kartid uu jiro markaas laakiin hadday khayrkaayoo badan macallimiina ay buuxaan fardu kifaayo camal oo uu kugu yahay laa ba'as haddii lagu qaata taasaana marka sidaasna marka way sheegeen shuraaxda qaala xadaanaa cumar bnu cuثmaan wakaiiru bnu cubayd qaala xadaanaa baqiyatu marka iyadoo saa la yeelaya haddana waxaa wanaagsan dadka macallimiinta dadka agoonta ah oo kale iyo aan waxba iska bixin karinoo iska dayacanoo waddooyinka isaga dayacan oo haddii wax la bari lahaana dad fiicanba ku soo bixi lahaa inay iska qaataanoo iska baraan qur-aanka waxba aynan ka qaadanin marka dugsigu hadduu u oodan yahay dhowr hadduu wax ka qaado dad fara badan dhowrko inuu iskaga tadawuco oo aan waxba heli karin oo waalidkoodna waalidna aan qabin inuu iskaga tadawuco laba maadaba way keenaysaa qofku yacnii khilaafkaanna wuu uga baxaa taasoo kale ee nin haddii lagu keeno waxba ma haysta la yidhaha agoon waa cunughan haddaad diidid waxaa laga yaabaa ahlu sufoo kale inuu iska ahaa iska noqdaba khatar ay keento dhib kalena waa imaan karaayo haddaa cunugaas la dayacay waxaa laga yaabaa berri inuu adi unku dhibaadhow waa kuwaan marka jidadka taagtaagan oo isbaarada u taagansaasuu kale noqonaya wax marka annaga aan dayacaynaan mararka qaar dad kale ku eedaynamarka dadka culummada iyo dadka yanii macallimiinta iyo dadka murabbiinta oo wax tarbiyeeya iyo yanii inay dadkaasoo kale u naxariistaan waalidkood ka dhintay oo iyagiiba hadday saasoo kale ahaa lahaayeen wax u naxariisto ilmahooda wax u naxariisto u baahnaa lahaayeen waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim ayb saasaa marka wanaagsan ayb qaala xadaanaa cumru bnu cuثmaan wakaiiru bnu cubayd qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii bishru bnu cabdillaahi bni yasaar qaala camrun xadaanii cubaadaة bnu nusay can junaadata bni abi umaya can cubaadata bni saamit naxwu hada اlhabr ayuu sheegay wاlأwalu atamu faqultu ma taraa fiiha ya rasuula اllah maxaad u arkaysaa qaala waxa uu yidhi jamratun dhuxul jamratun hiya iyadu jamratun weeyaan dhuxul bayna katifayka labadaada garbood dhexdooda ah taqalladtaha aad qoor xiratay ood qaadatay yani ow amase tacallaqtahaa aada isku dhejisay waa dhuxul daba naareedood isku dhejisay baabun fii kasbi اlaطibaa dadka wax ku tufo ama wax daaweeyo kasabkooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ayb iyadana manfaca la ijaaranaya ayb qofkan wuxuu leeyahay igu tuf daan raysto yanii igu tuf ujrow marka bixinayaa maalinka intaasaan ku siinayaa igu tuf ayb ujro ama idaawe intaasaan ku siinayaa waa kaasaan qofku markuu manfacadii helo ou oofsado ayaa ujradiina marka ninkan uu helaa ijaaratu dimma waay taasoo kale ijaaratlcayn maahna waa ijaaratu dimma ayb manfacadii marka in la helo waa horta markii manfacada la helo baa ujradiina uu yeelanaya kan qala xadaثna msdd qala xadaثna abu cawaana can abi bishri can abi اlmutawakil can abi saciidin اlkhudriyi ana rahطan min asxaabi rasuuli اlah sal slm fuqahada qaar baa waxay tilmaameen marka ujrada laga hadlayo ujrada baabulujra waxay yidhaahdaan shayga ujrada la gelaayo waa inuu shay manfacale uu yahay manfacada mararka qaar waxay ku saaraan kelmad ama laba kelmad kelmad ama laba kelmad beecba yani rawaajba ha samaysee maalan dalaalka kelmaddiisa ama labadiisa kelmad beecu rawaajba ha u keentee ujro laguma kala qaado karay leeyihin maxaa yeele kelima ama laba kelmad wax yar waayo ada haddii la rabo badeecadii ha ku gadantee waxba laguma yeeshay leeyihin marka fuqahada qaar baa marka qiso waxay dhigeen nin waxaan u tegey buu yidhi wax daaweeyo jiraa iga bixi weysay markaasaan u tegey buu yidhi marka kelmad yar buu ii sheegay wuxuu yidhi saas iyo saas sameey bis sidii baan sameeyey tawsiyaadkii uu siiyey waa raystay buu yidhi markaasuu wuxuu igu soo qortay buu yidhi marka beel lacag keen markaasaa waxaan idhi yidhi manfaca hal kelmad ama laba ku xihana markaasuu wuxuu yidhi soo bax kaale nin marka dabiiboo muslimu ah markaasuu wuxuu yidhi waxaan fiiri buu yidhi waraaqo badan uu usoo bixiyey waraaqahanoo dhan dayn iyo lacag aan iska baxshay waayo kelmaddan aan ku idhi soo yacni barashadeedu intaasoo wakhti ah iyo intaasoo lacaga iiga baxday yidhi intaasaa layga qaatay marka haddaanan ku shaqaysan karin maadaa tanfacu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waa siiyey yidhi marka waa saxsan tahancalaa kullin marka shay kelima ama laba kelmad marka la leeyahy waxba laguma ama dhib yaraan waxba laguma helaayo manfaco dhammaystiran maahan marka la leeyahay waa wixii aan macno yeela karin laakiin wixii macno leh oo wax samayn karo qofku yacnii ujeedka oo u yimid ama qofkan u kiraystayba ou ku oofsamaayo de ma ninkan dimadiisi waa ka soo baxay kanaa laga rabaa marka inuu wixiisi iska guta wuxuu yidhi can abiayb uma rawaa bisanadihi can abi saciid alkhudriyi ana rahdan min asxaabi rasuuli illahi sal ly slam inalaquu jamaaca asxaabta rasuulka ka mida inطalaquu fii safratin safar bay ku tageen saafaruuha ay safraayeen fanazaluu bixayin min axyaaءi اlcarab fanazaluu waxay degeen bixayin degmo min axyaaءi اlcarab ama bixayin qabiilo meel degan min axyaaءi اlcarab carab qabaa'ilkeeda ka mida fastadaafuuhum way ka marti dalbeen martisoor dalbeen faabow way diideen an yudayifuuhum inay martigeliyaan qaala waxa uu yidhi faludiqa waa la qaniinay sayidu dalika alxay faludiqa waxaa la qaniinay sayidu dalika alxay qoladaas sayidkoodii odagoodii baa la qaniinay daybaal baa qaniinay fashafaw lahu waxay u raadiyeen caafimaad bikulli shayin bay ugu raadiyeen shay kasto ayay caafimaad ugu raadiyeen dalabuu lahu shifaa'a laa yanfacuhu ma anfacaynin laa yanfacuhu ma uusan anfacaynin shay-un waxba shayna ma anficin faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen low ataytum haddaad u imaan lahaydeen haaulaa'i arahda jamaacadan alladiina nasaluu bikum idinku soo degay lacalla an yakuuna cinda bacdihim qaarkood agtooda inuu ahaadaa la arkaa shay-un shay shaygu oo yanfacu saaxibakum anfacayo saaxibkiinna faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inna sayidanaa sayidkeen ludiqa waa la qaniinay fashafaynaa lahu caafimaad baannu u raadinnay bikulli shayin shay kastaannu caafimaad ugu raadinnay laa yanfacuhu ma anfacayo shay-un waxba waxna fahal min shayin ee shay ma jiraa yanfacu saaxibanaa anfacayo saaxibkeenna cinda axadin qof agtiisaoo minkum idinka idinka mida yacnii ruqyatan ayuu u jeedaa tuf faqaala rajulun ninbaa marka wuxuu yidhi min alqowmi qowmka ka mida innii aniga la arqii anugaan tufaa buu yidhi walaakin istadafnaakum waan idinka marti dalabnay martisoor dalabnay fa abaytum waa diiddeen an tudayifuuna inaadna marti gelisaan maa ana anigu maahi biraaqin mid tufayo xataa tajcaluu lii intaad iiga yeeshaan juclan ujro ujro intaad iga siisaan an i yeeli maayo ma idinku tufahayo fa jacaluu lahu waxay u yeeleen qatiican goosin min ashaa'i ari ah goosin ari ah bay marka u sameeyeen soddon neefoo ari ah yaan ku siinaynaa haddaad ninkaan hadduu caafimaaday dhaheen tuftaada sabab ay u noqoto faataahu waa u yimid faqara'a calayhi wuxuu ku aqhriyey biummi اlkitaab faatixada wayadfulu waa tufaayey xataa bara'a intuu ka raystay marka faatixaduu ku akhriyey waana ku tufaayey wayadfulu wayadfilu labada waa loo dabdiyey xataa baraa intuu ka caafimaaday kaannamaa sidii isaga oo unshida laga furay min ciqaalin dabar siriq ama guntin in laga furay baad ma moodaan fa awfaahum wou u oofiyey juclahum wixii loo yeelay ujradoodii waa u oofiyey alladii ujrada oo saalaxahum calayhi uu kula heshiiyey ujradii marka waa la siiyey soddonkii ari waa siiyeen ujrada marka qofka xadiidka waxaa laga qaadanayaa ruqyadu in wax lagu qaadan karo oo qofku hadduu yacnii qof qur-aan ku tufo yacni intaas isii intay heshiiyaan marka inay wax ku heshiin karaan ayb marka ninkan maxaa laga rabaa isaga marka maxaa lagu ajiir waaye maxaa lagu kiraystayna inuu tuf sameeyo ayb kanna muxuu rabaa marka manfacu rabaayo qofkan inuu caafimaado mataa yastaxiqu lujra marka ujrada goormau yeelana ninkan marka haddii manfacadii uu helo ninkan ninkii lagu tufay hadduu raysto oo yacni isbeddel uu dareemo waa kan ujrada waa laga rabaa haddaanu raysanin oo waxay ujradii markaa aan waxba dee caafimaad aan la helin bal jiradii ka sii darto waxba kuma lahaanay ile dimadii weli waa laga rabaa mana le waxna lama haayeen ayb faatixa qur'aanku inuu ruqyo yahay faatixadii bay ku akhriyeen weliba faatixada inay aad yacnii ruqyo fiican inay tahay ayb ibnuulqayim wuxuu yidhi wakhti aan xaramka joogay oo aad aan u xanuunsaday baan muddo waxaan isku akhrinaya yidhi faatixada waxaan ka dareemayay yidhi isbeddel aad u badan marka qofka hadduu aaminsan yahay oo tadabbur uu ku akhriyo qalbigiisana ay ku jirto laa shaka inay taaiir leedahay adaan de qadarkiisu dhammaa wadkiisu gelin waa caafimaad wax lagu raadiye wax ugu fiican ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen marka iqtasimuu qaybsada soddonkii neef marka faqaala aladii raqaa kii tufay baa wuxuu yidhi abuu saciidou ahaaye abuu saciidin alkhudri laa tafcaluu ha samayninina xataa na'tiya rasuula اllahi sal slam intaan nebiga uga tagno fanasta'mirahu aan ka amar qaadanno annoo nimankan hadda martisooray noo diideen saasaan ugu adkaynay darteede horta bal nebiga ha noo fasaxo yaanaan ku degdegin ayb marka diinkooday ku tusee iyo yacnii waracnimadooda adduunyadii iyagoo haayo halkaas u taallo ayay nebiga amarkiisa sugaayaan hadduu diido waa iskaga tegayaan ayb waxba lama ahan ayb dadkan hadda jooga aqalabkeenna inagu marka waxay tahay adduunyadu hadday timaado waasica diiniga iyo midka adduunyada kan adduunyadaa nagu xoogan annagan ah markiiba diintii baa qiilal laga raaraadina si adduunyadii loo loo helo faqadow calىa rasuuli اllahi sal slam rasuulkay ku soo kallaheen fadakaruu lahu way u sheegeen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu yidhi min ayna calimtum xaggeed ka ogaateen annahaa ruqyatun inay tahay axsantum waad hagaajiseen wadribuu lii anigana ii yeela macakum idinka la jirhkiinna bisahmin saami anna wax iga siiya buu yidhi saami iigu yeela marka nebigu sidaan wuxuu u lahaa inuu iyaga si fiican ugu qanciyo yani xalaal dayiba inay tahay buu ku tusaayb ee adduunya isaga ad waxweyn kama rabin waxa kama rabin ayb marka in taasi marka inay bannaan tahay ayb laakiin qofku inuu shaqo ka dhigto joogtaa ma haynan qofku inuu meel u furto ou shaqo ka dhigto uu yidhaahdo qofkan marka waa qof ku shaqaysto tuf ayb tuftuu ku shaqaystaa bis shaqo kale uma dareero hadyigii salafka ma laga hayo dad noocaas ah oo ruqyo keliya ku shaqaysan jiray dad badanay lahaayeenoo mujaabu dacwo ah oo hadday alla baryaan ducadooda hore ay ka kacaysay bay lahaan jireen haddana iyagoo inta meel furtay kasab ka dhigtay ma haynan dhibaatooyin kalena marka way ka dhasheen qofkuna hadda waxaa weeyaan inuu iska ilaaliyo ay tahay ruqyadii haddii meel loo furtay dad dadkii baa ku soo talagelayo waa imaanayaan naaga marka aan maxram wadanin yaa imaanayaan kuwaa meesha la seexiyaa oo laleeyahay jiifa adiga laguu qoray jiifa laguu qoray maxay tahay ujro oo dimo ku tacalluqdo waaye qofkan halla qur-aanka hala saaro isaga aduu doona ha iska soo laabto halkan baad seexanaysaa maxaa ku jira marka fasaad cariid qaar baa la khalwoonaayo fasaad uu ka dhashay ayb naago sidaasoo kale intay la khalwoodeen balaayo ay ka dhalatay iyo zino inta ay ka dhacday markaa uur iyo wax ay ku yeesheen aadii khatar u tahay waxaasoo kale ayb maxaa yeelay ninku hadduu naag la khalwoodo shaydaan kama aamin ahan cubaadatu bnu saamid baa waxaa laga wariyey wuxuu yidhi waa ii markuu duqoobey ahayd waa ii jeedaan buu yidhi aniga ma kici karo ilaa in lay kiciyo maaha wa saaxibukum haadaa qad maata dakarkaygiina waxa uu yidhi waa dhintay yacnii tabar badan ma lahanuu leeyahay maca daalika waxa uu yidhi marnaba naag lama khalwoonayo keligeed naag keligeed guri kulama khalwoonayo yidhi nacam waxaan ka baqayaa yidhi shaydaan inuu soo kiciyo ayb oo uu warda iyo dhibaato i geliye marka diinku saasuu keena ayb dadkiina hadda waxay ka dhigteen waxaas iyo masaa-ishaas khalwada iyo dadka ka hadlaba dad maalaayacni iskaga sheega ku hadlay dadka ka dhigayaan dadkan ilbaxda iska dhigdhigo iskoolaadka furtay ayb haddii khalwo iyo laga hadla khalwadu waxay moodaan in diin xumo waayo khalwadu maxaa yeele qof shaab ah oo dhallinyaro ah oo iska dhowrsanaa baa laga yaabaa khalwadaas iyo sheekada hadduu badiyo inuu ku noqdo baab xun oo zino inuu u furmo baab zine hadduu furmona barako iyo khayr ma leh marka in aad laysu ilaaliyo waxyaabahaasaa marka ka qashay taalian haddana yacni waxaa weeyaan nimankan meelaha furtay qur-aankay ku ciyaaraanba sidoodaba ayb qur-aanku waxaa weeyaan faataxay dad ay ku akhriyaan aayad qur-aan waa la gartay laakiin waxaad arkaysaa hal kelmad oo lagu celcelinayo maanta hal kelmad bis mararka qaar kelmaddii baa la kala jarayaa laftirkeeda kelima waaxidda qur-aan maba la dhihi karaba xataa hal kelmad qur-aan ma noqonayna cajuuzun cajuuzun cajuuzun cajuuzun oo akhrinay waxba male aayad male wax ka dambeeya wax ka horreeya midna male nacam waxaa laftirkeeda qur-aan ku dheelid waayo nacam marka dadku in laga sajriyo laga celiyo yay ahayd ayb laakiin mujtamacan wax kastoo xun waa ku dhex socdaa shayga fiicanna hal maalin uma dul qaada karaan nacam waa ka geliiliyoonayaan ayb marka waxyaabahan iyo xadiidkan iyo isma laha قال xdثna الxسن بن علي qال xdثna يزيد بن hاrون qال أخبرna هiشhام بن xسان عن محمد بن سيrين عن أخيihi معبد بن سيrين عن أbي سعيiد الخdري عن النبي sلى الله عليه لي وسلم بhذا الxadيiث qال xdثna عubaydالله بن معاaذ qال xdثna أbي qال xdثna شhuعبة عن cبدالله بن أbي السفر عن الشhعبي عن khاaرجة بن الصلت عن cmhi أنه mra بqوم buu soo maray faأtوه way u yimaadeen faqاalوu waxay yidhaahdeen inaka jiئta waa timid min cindi hada rajul ninkan baad noogaga timid ayb bikhayrin baad noogala timid farqi lanaa noo tuf haada rajula ninkan noogu tuf nebigii baad nooga timide ninkan bal noogu tuf naga jiran faatowhu birajulin bay ula yimaadeen mactuuhin waalan filquyuudi silsilada ku xihan yanii mactuuhin waalan filquyuudi ku dhex jiro silsiladihii ku dhex jiranyb muqayadin fi lquyuud lagu xihay mactuuh waxaa la yidhaahdaa qofka maskaxdiisu wax ka dhiman tahay laakiin sida qaalibka mactuuhu midka aan dadka dilin wa ka waalan oo laakiin dadka aan dilin oo isaga sidiisa iskaga jiran oo iskaga waalan weeyaan oon hallaynin ayaa mactuuha kaasaa loo isticmaalaa majnuunkuna waa midka waalanoo isagu wax dilo ayb halkan marka laakiin wuxuu yidhi mactuuhin birajulin mactuuhin filquyuudi buu yidhi mactuuh haddii uu yahay waxma baabi'iyo filquyuudidaa marka maxaa loo yidhi riwaaya soo aroortayoo majnuunin filquyuudi dhehaysa majnuunin filquyuudi faraqaahu biummi اlqur'aan buu ku tufay alaaata ayaami saddex maalmood ayuu faatixada ku akhrinayay hudwatan wa cashiyatan aroortii iyo galabtii kulamaa khatamahaa mar kastoo uu dhammeeyo jamaca busaaqahu candhuuftiisoo ururinaayey uma tafala waa ku tufayey marka marka candhuuftii in lagu tufi karay deliil u tahay wax dhiba ma leh ayb oo waa nebiguna waa dhihi jira intuu fartiisa candhuufta ku tufo oo dhulka geliyo ayuu dhihi jiray bismi illaahi turbatu ardinaa biriqati bacdina yushfaa saqiimuna biidni rabbina ayb marka candhuuftiisa ururinayay waa ku tufayey fakaأnnamaa ninkii waab isagoo unshida laga furay min ciqaalin dabar fa acdowhu shay-an waxbay siiyeen faata النabiya salى الlaه عalيه ali wslam ayuu u yimid fadakarahu lahu wou u sheegay faqaala النabiy sal ا slm nebigu wuxuu yidhi kul cun falacumrii baan ku dhaartaye laman akala biruqyati baaطilin laman akala qofkii ku cunay biruqyati baaطilin baaطil tuftiis qofkii wax ku cunay laqad akalta adugu kaa baa halaagsamaya laakiin adiga laqad akalta waxaad cuntay oo ku cuntay biruqyati xaqin xaq ruqyadeed yani tuf xaq abaad adigu wax ku cuntay falacamrii qasamii dhaartaydu ay ahaatay laman akala biruqyati baaطilin yacni qof kaleba baaطil ha ku cunee adigu xaq baa ku cuntayuu ka wadan cid kaleba baaطil ha ku cuntee dadadkii baaطilka ku cuni jiray adigu xaq baa ku cuntay ayb laqad akalta biruqyati xaqin xaq tuftiis yaad adiga wax ku cuntay buu yidhi dabaataana inay bannaan tahay marka qur-aanku marka isku daaweynta qur-aanka laysku daaweeyaa waa nooc ka mid ah yacni qur-aanka raacitaankiisa iyo ku dhegistiisa ee qur-aanka isku daaweyntiisa oo laga tagana waxay culimmadu ku soo daraan min suwari hijraani اlqur'aan qur-aanka oo laga hijroodo suurooyinkiisa waxay ku soo daraan qur-aanka isku tufiddiisa oo laga tago dadka akhriskiisay qaar ka hijroodeen qaar waxay ka hijroonayaan macnihiisa inay bartaan qaar waxay ka hijroonayaan inay ku tadabburaan oy qaar waxay ka hijroonayaan inay qur-aanka ku xuguntamaan kuwo waxay ka hijroonayaan inay istishfaa bihi al-istishfaa'u bihi isaga in daawo laga raagsado laba siba shubha markay ku qabato qur-aanka inaad soo fiiriso oo tafsiirada akhriso oo dadka yaqaan aad weydiisid shubhada qur-aanka waa kaa bixinaya yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur wahuda waraxmaة lilmuؤminiin qul bifadli اllahi wabiraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay marka ummadda wuxuu ku karaameeyey qur-aanka iyo islaamnimada fadliga alle waa qur-aanka raxmadda allana waxaa weeyaan alislaam marka ummaddan an jacalahum ummat alislaam wa an jacala alqur'aana kitaabahum inuu ka yeelay ayaa inay ku farxaan ay tahay lagu farxa qofkuna istiqhnaa uu ku deeqtoomo xadiidkii kale wuxuu ahaa laysa mina man lam yatahanna bilqur'aan nagama mid aha qofkan qur-aanka ku deeqtoomin abuu cubayd saasuu ku fasiraa xadiidkaas qofkan qur-aanka ku sawdayninna waa lagu fasiray macaanidiisa waxaa ka mid a qofkan qur-aanka ku deeqtoomin muxuu uga deeqtoomaana maa siwaahu wixii ka soo haray ayb marka qur-aanka in laysku daaweeyo oo daawada qalbiga iyo midda badankaba isaga laga raadsado la akhriyo macaanidiisa la barto lagu tadabburo yacni lagu tukado habeenkii waxyaabahaasoo dhan qofku markuu dhammaystiro ayaa uu ka badbaadi karaa qur-aanka inuu hadhuu xujo ku noqdo haddii kale xujuu ku noqonaya wabilahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wcalى aalihi wsaxbi